waan ku dhawaan waan islaamaya dhammaan daraadasa xaafadda guud ahaan galabtan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun sil fool xun oo muwaadin soomaali muwaadiniin soomaaliyeed qaarna ay ku dhaawacmeen qaarna ay ku geeriyoodeen oo sababteedna ay lahaayeen ciidamada amisom ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka caalamada ee degmada aguguye inta ku dhaawacanteena alla waxaan ugu baryanaa inuu caafimaad siiyo inta ku dhimatana jannadii firdays inuu ilaaha ka waraabiyo falka asigaana saraakiisha amisom waan la xiriirnay waana daba taagannahay sidii inta dhaawacantayna aan ula qaybsan lahayn inta dhimatana sidaasi lamid aan ula qaybsan lahayn hantidii meesha ku burburtay dadkii waxyeelada soo gaartayna magtoodii loo heli lahaa gudoomiye qaar ka mid a dadkii ka badbaaday shilka oo qaarkii risaalolaha le waxay sheegeen in si kasta ciidamada amisom gaariga u dulmaray caasiga marka haddii aad la xiriirteen saraakiisha amisom maxay idiin sheegeen
runaantii falka asiga ah sidaan filaya fal ku talagala ma ahan fal ashdaanta oo dhacay oo de laba gaari isku dhacday ayay ahaayeen inkastoo haddana laba gaari isku dhaceen taa iyadaana mid annaga aan ka harsanaya ma ahan ummadda shacbiga mas-uuliyaddeedii annaga ayaan qaadnay sidaas lamid ah xuquuqood xuquuqaadkoodna inaan soo dhicinana de waajibaadna saaran inta dhaawacanna ilaaha gursiyo inta ku dhimatayna ilaah naxariisto dhammaan saraakiisha amisom waa la hadlay shaksigii dhibaatada geystana hadda wuxuu ku jiraa gacanta ciidamada amisom xabsi ku yaal xerada carbiska ayaa runaantii asna lagu hayaa waxaa ii sheegteen saraakiisha aad la kulanteen oo aada la hadasheen maxay ka bedeli kartaa marka dhacdadan dhacday iyo khasaaraha ka dhashay iyo dadka shacabka ah ee la xasuuqay ma ogolaanayno in bulshada la dhibaateeyo iyadoo ruaantii bulshadu annaga mas-uuliyaddeedii aan qaadnay mana aqbalayno mana aqbali doono falalkan waa falal soo lalaabtay shilalkan noocaan oo kala ah ma ahan markii ugu horeysay laakiin wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay oo degmada afgooye maamulkanaga shil noocan oo kale ah uu ka dhaco shacbigana aan ugu taatiyanaynaa ciidamada amisoomna si runaantii qaladkoodii ay qaateen waana kala hadalnay daliishay ay leeyihiin waan u sheegnay mana ogolaanayno mana ogolaan doona in ummad soomaaliyeed la dhibaateeyo haddii ilaahay idmana waajibaadkii shaksigii dhibaatadaas geystayna ilaahay heer maxkamadeed waan daba taagnaan doonaa inta ummadda xuquuqdooda ay ka helayso gudoomiye hore sidaan oo kale dilal ayay ka geysteen afgooye oo si bareer ah dad shacabna way ku dileen dabcan maamulkii hore adig ka horeen waxay sheegeen in arrimahaas waxay ka qaban waayeen adiga marka ka maamul ahaan ma kula tahay in arrimahan ay wax ka qaban karto ad ku guuleysan karto qosob waayo inaan xal u helno ciidamada amisom waxay noqonayaan ciidamo u jooga nabad ilaalin ama waxay noqonayaan ciidamo la diriirsan shacbiga soomaaliyeed labada marba ma ka ogolaan doono mana ka ogolaahayno in shacbiga ay dhibaateeyaan sidaasi lamidna iyagana way garwaabsadeen daliishoodina way qaateen xalkeedina waxaan u ballansannahay dariishooda afarka iyo xerada carbiska maamulka degmada afgooyo oo ka turjumaya dadkii dhibanayaasha ahaa oo gabaarida amisom ay jireen gudoomiye dabcan dadkii maanta ku dhintay iyo weliba kuwii dhaawacmay ehladooda ayaa suurtagala in caawa idaacadda ay ka dhagaysanayaan maxaa dhihi lahed dadkaas aad ku qanci leed ama aada u sheegi leed
shaqsiga dhibaatada soo gaartay ayaan ka mid ahay bulshada soomaaliyeed bulsho kale nagama ahan anaan isku tacsiinaya marka hore iska bilaabaya bulshadakaan hore mas-uuliyadda uga qaadnina ciidamada amisom waa kula xisaabtami doonaa waana kula xisaabtamaynaa dhibaatada ay gaarteen shacbigana dhibaatada iyo xanuunka maanta dhaawaca ruaantii shaqsi kasta oo meesha dhibaatada kasoo gaartay aan la qabnaa waana la bareynaynaa jawaab celinteedina haddii ilaahay waxay noqon doontaa mid shacbiga ugu farxaan annagana inay noogu kalsoonaadaan arrimaha iyaga ahna ma ogolaan doono mana ogolaanayno in ay mar kale ay dhacaan